بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الشيخ رحمه الله نواقض الوضوء halkan waxa uu nooga sheegayaa weysada waxyaabaha burinaya ama jebinaya mar haddii weysadii iyo wixii la xidhiidhay nooga soo warramo shuruudda weysadu ay leedahay halkan weysadii maxaa jebinaya nawaaqid lwuduu'i weysada waxaa jebiyaa arbacatu ashyaa afar shay weeyaan alwalu ka hore alkhaariju min axadi sabiileyn labada jid mid ka mid a wixii kasoo baxa weeyaan oo min qub min qubulin xagga hore leh min qubul yani waa xubinta taranka wixii kasoo baxa aw duurin ama xagga dambe kasoo baxa riixun khaarijkaasi riixun ha ahaado naqas aw gayruhu ama gayrkii ha ahaado ila almaniya manida mooyaane athaani ka labaad zawaalu lcaqli caqligoo zuula weeyaan binowmin hurdo ku zuula aw gayrihi ama waxaan hurdo ahayn ku zuula ilaa nowma qaacidin mid fadhiya hurdadii mooyaane mumakkinin maqcadahu min alardi salkiisana dhulka makansiiyey oo markaasi dhigay athaalidu ka saddexaad iltiqaa'u basharatay rajulin wa mra'atin nin iyo gabadh jidhkoodii oo kulmo weeyaan ninkaa iyo gabadhaasoo kabiireyni waaweyn oo ajnabiyeyni ajnabi kala ah min gayri xaa-ilin iyadoo waxba aynay udhexaynin alraabicu ka afraad masu qubuli laadamiy qof aadamiya xubintiisa taranka taabashadeeda weeyaan waa jibina iyada aw xalqati duburihi ama dabadiisa wareegeeda oo u taabto bibatni araaxati uu ku taabto baabacada oo uu ku taabto aw butuuni lasaabici ama faraha afkooda hore uu ku taabto waay afartaa shay waxa ay jebinayaan muxuu ahaa weysadii waxyaabaha weysada jebinaya wuxuu inoogu horeysay alkhaarij min axadi sabiileyn sabiileyn sabiilku waa jidka weeye marka labada meelood waa sabiil weeyaanoo de waxba soo mara labadii meelood uu noo sheego wuxu inoogu min qubulin aw dubur waxa weeyaan xubinta taranka qubulku waa xagga hore xubintii taranka duburkuna waa xagga dambe wey labadaas wiii kasoo baxa labadaa wixii kasoo baxay bu inoo sheegay wuxuu nagu yidhi riixun aw hayru labadaa wixii kasoo baxa ee ah naqas iyo keyrkiiba ah labadaa jid wax kasta oo soo mara weysadii waa jebinaya wixii halkaa kasoo baxa waxaa loo qaybinayaa laba qaybood inuu yahay shay muctaad caad ahaanba halkan ka yimaado oo mara iyo inuu noqdo hayru muctaad midaan lagu aqoonin oo waqtiyada qaar ka mida caarid wax kusoo dariyo awgeed uu usoo maro waxyaabaha muctaadka ah ee meeshaa ka yimaada waxaa ka mid a albowlu والغائط والمذي والودي والريح والمني kaadida way soo martaa saxaraduna way soo martaa madida iyo wadiduna way soo maraan manida ibni aadamka ilahay ka abuurayna waa soo maraan iyo naqaskii kuwayoga noocaasoo kale waa shay muctaada had iyo jeer qofka bini aadamka ah ka yimaada ama waxay ka yimaadaan xagga hore ama xagga dambe ayay ka yimaadaan kuwayoga noocaas waxaa idhahdaa muctaad baa la ydhahdaa weysada waa jebinayaan marka waxyaalaha kasoo baxay intaas ihi waysada waa jabinaya waxyaabaha hayr muctaadka ayaa aan inta badan meesha soo marin ee waqtiyada qaar ka mida laga yaabaa inay kasoo baxaan waxa weeye dhiiggii oo kale addam oo dhiiggii waxa laga yaabaa ama xagga dambe ha ka yimaado ama xagga hore ha ka yimaade shay caadaha markasta kasoo baxa maaha ama cudur baa keenayo xanuun baa sababa marka waa shay aan ahayn caada ahaana kasoo bixin dhiiggaas oo kale iyo malaxdii iyo laga yaabo waqtiyada qaar ka mid ahba qofkii inay ka yimaadaan dhagaxaan ururux ku ururay halkan kaadi haysta oo kale kusoo ururtay deetana soo baxday ama xayawaan caloosha ku abuurmay sida masaskii wixii lamidka ahaa oo dabeetana xaggii dambe iyaguna ka soo baxay waxyaabahaas iyaguna waa geyr muctaad lakin way kasoo baxay jidkaa way soo maraya wixii halkaas soo mara wuxuu doonaba ha ahaado muctaad ha ahaado oo caad ahaan wax meesha kasoo maraya ha ahaado ama yuuna ahaanin waa isku mid weysadii waa jebinaya weysadii waa burinaya inay weysadu ku jabayso alkhaarij min axadi sabiileyn oo maalan alghaa'id oo kale ilaahay subxana wa tacala wuxu aw jaa axad minkum min alghaa'id markuu ilaahay ka warramay subxaana wa tacaala weysadii iyo markaa tayamumkii aw jaa axadu minkum min alghaayidi aw lamastum الnisaa falam tajiduu maa fatayamamuu marka inay weysadii jebinayso ayuu ilahay halkaa inoogu sheegay rasuulkuna calayhi الsalaatu wasalaam isna saas oo kale xadiidkii safaan ibnu casaab kaadiduna ina jimid xadiiskaa safaanba u daliilo wuxuu yihi saxaabigaas rasuulku wuxuu nafari jiray calayhi الsalaatu wasalaam idaa kunaa safaran an laa nanzica khifaafana halaaثata ayaami inaanaan khufkayga aanaan bixinin saddex cisho iyo habeenadoodii ilaa min janaabati janaabun baan ka bixinayna waa marka la masaxayo weyaan walaakin min ghaa'idin wa bawlin wa nawmin haddii qofka uu soo xaajo guto saxaaradii iyo kaadidii iyo hurdidii intuu weysada waa jebinayaan inaanaan siibin buuna faray oo aanu masaxna un madidu waa jebaysaa madida waxaa la dhahdaa qofku markuu hamoodo biyo yaro ka soo baxa ayaa la yidhaahda medi medidaasi waa nijaas jidhka uu ka hagaajinaya maradii haddii gaadhan uu ka hagaajinaya weysadiina way jebinaysa alwadiy marka waxay ku kala duwan yihiin wow alwadiyu iyo almadiyu waa miimiya daal kii dhibicda lahaa wey kaa almadiy waa biyaha qofku markuu hamoodo imanaya alwadiyu iyaduna waa biyo yaroo kaloo cad adag oo qofku markuu acmaal adag iyo shaqo adag qabto iyaguna ka yimaada oo ka soo baxa iyaguna waa la mid waa nijaas weysadiina waa jebinayaan maradii hadday gaadho jirkiina gaadho iska hagaajinay oo ka nadiifinay waxaa u daliila inay markaasi medidu nijaas tahay cali bin abi aalib radia allahu canhu wuxuu uhi kuntu rajulan madaa waxaan ahaa nin madi badan oo haday jeer biyaha yar ka soo baxaan dabeetna rasuulku yaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam nin buu u diray isaga waa ka xishooday waayo dee inantiisiibaa isaga la joogtay dabeetana wuxuu kusoo yidhi tawada waqsil dakaraka waqsil dakaraka waxay kutusinaysaa in ay nijaas tahay oo laiska hagaajinayo laiska nadiifinayo istinjoo oo xubinta taranka maydh weysayso buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa naqasku inuu weysada jebinaysana waxaa u daliila xadiisu abi hureyra radi allahu canhu laa yaqbal llahu salaata axadikum ida axdaa xataa yatawada midkiin laa yaqbal llahu salaata axadikum midkiin salaadiisa ilaahay aqbali maayo idaa axdaa xataa yatawada markuu xadao ilaa uu weysaysto abu hureyra la weydiiyey mal xada ya abaa hureyra markaasu waxau ku fasiray fusaaun aw duraad fusaagu waa naqasku markuu yaryahay ee aan la maqlaynin duraadkuna oo marka dhawaq uu sameeyo ee dadku ay wada maqlayaan ayaa ayaa la yidhaahdaa duraad marka waa naqaskii soo baxayay wey marka kuwaas weysada waa jebinaya sheekheen wuxuu ka soo reebay markaa manidi ila almaniy manida mooyaane hadda ogow manidu meel kale kama soo bixin alqubl labadan axadu sabiileynkii mid kamida kasoo baxdo waa qubulkii weeyaan xubintii tarankay ka timid manidii markaa iyadu weysadii jebin mayso manidu waxay waajibsataa maxay meydhasho meydhashay waajibsataa marka waxay idhaahdeen liana alkhaarij alwaaxid laa yuujibu ahaaratayn shay keliya oo meel ka soo baxay laba ahaaro ma waajibsado laba ahaaro ma waajibsado laba ahaaro waa maxay weysada oo ahaaro ah iyo maydhashadii oo ahaaro ah waana khaarij keliya waa hal shay oo keliya waa manidii uun baa waxay waajibsatay laba shay waxay waajibsanaysaa maydhashadii iyo weysadii marka waxaan shay keliya oo khaarij ah laba tahaaro ma waajibsado sidaa awgeed qofku weysadii ka jabi maysee weysadiisi waa weyse qaba laakiin waxa ku waajibtay meedhasha ku waajibtay bu yidhahda laakiin sax maaha saa saxda waxa weeyaan meniduna way jebinaysaa weysadii qofkii haddii uu ixtiraamo maalan weysadiisi waa jabaysa hadalkaasina waxaan waxaa meesha ka saaraya xaydku alxayd gabadha dhiigga caado hadduu ka yimaado kasoo bixitaanka uu dhiiggaasi soo baxo weysadii waa jabinaya bilitifaaq isku raacsan yahi inuu weysadiisa ku jabayso isla markaana wuxuu waajibsanayaa meedhashadina wuu waajibsanaya waa shay keliya oo laba tahaaro waajibsada waxa uu weysadii horta waa ku jabay sida oo kalena meedhasha ayuu waajibsaday waxba kagama duwana markaa manidii sida kaasibu u waajibsaday meedhashan uu waajibsaday sida oo kalena waxa weeyaan weysadiina uu jebiyey ayaa manidiina markay soo baxdo weysadiina ay u jebinaysaa meedhashana ay waajibsanaysaa marka sa raajixina waa caynkaas ee sawaabkiihi wey imaamu shaafici raximahullah isaguna waa caddeeyey caynkaas muxuu caddeeyey waxa uu caddeeyey in ay meedhashadu menidu meedhashada ay waajibsanayso ay waajibsanayso weysada cafwan weysada inuu waajibsanayo oo qofkii menida hadday menidii timaado inay weysadii ay jabinayso oo weysadii markaasi laga doonaya qofku wuxuu isweydiinayaa menidii waa soo baxday meedhashana waa la imanaya weysada ma jabto waa siday qofka asagoo soo jeeda haddii menidii soo baxda un menidu siyaabo badan ba kusoo baxdaa mar waxa kusoo baxda qofku hamooday kusoo baxdaa mar dhaxan dhacaysay kusoo baxdaa oo dhaxanta faraha badanle qofka hadduu xamiili waayo oo kale way kaga timaadaa dadka qaar ka mid a dadka qaar ka mid marka la ciqaabo ciqaab la ciqaabo way kasoo baxdaa haddii markaa menidii keliya ay timaado wuu meedhan doonaa inuu weysadii kuma waajibin bay leeyihin waa simika marka ku socon ya haddii la yidhahdo jimaaci ka war galmadii oo menida iyaduna ku imanayso iyadu menida soo bixitaankay soo baxday jimaaci ay kusoo baxday weysadii kuma jabayso laakiin waxay ku jabaysaa iltiqaa lbasharatayn yan wuxuu noo soo wadaa n arki doonaa nin iyo gabadh hadday istaab jidhkoodu istaabto dee weysadooda way jabaysaa marka iltiqaagan labadan jidh ee kulmay rag iyo dumarkaaba weysada ku jabtaye menidin kumay jabinba markaa ay odhanaya soo baxday markaa sidaa sawaabkii waxa weeyaan wax kasta oo labadaa jid soo maraa waa jebinaya meniduna waa ka mid menidii haddii qofka kasoo baxdo weysadiisa waa jabtay wey alawalu ka hore alkhaariju min axadi sabiileyn labada jid mid kama wixii kasoo baxo weeyaan oo min qubrin oo dubrin xaggii hore iyo xaggii dambe leh riixun waxaa soo baxaya riixun ah ama waxaa soo baxaya riixun ah waxaa soo baxaya oo riixun ah waxa weeyaan naqas aw hayruhu ama hayrkii hayrkiina waa inaga sheegnay hayrkii waa albowl walghaa'idu addam wixii o dhan ila almaniy manida mooyaane maxaan halkaan nidhi markaa manidu ma jebinaysa mise ma jebinayso way jebinaysaa sida raajixa athaani ka labaad zawaalu lcaqli waa caqliga u zuula binoomin hurdo ku zuula aw hayrihi ama heyrkii ku zuula qofka hadduu seexdo caqligiis waa zuulay wuxuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam wikaa-u sih alcaynaan dabada lingixeedu waa labada indhood faman naama falyatawada qofka seexdaa ha weysiisto qofkii intaa uu soo jeedo waas ogyahay wixii ka soo baxaya laakiin haddii uu seexdo caqligiis uu zuulo ma oga waxa weeyaan wixii ka soo baxay ma garanayo marka hadduu ku zuulo binawmin waa hurdadii aw ayr binawmin hurda yuu ku zuulayaa aw hayrihi ama hurdada wixii aan ahayn buu ku zuulayaayo wixii aan hurdada ahayni waa qofkii oo sakhraamay oo wax lagu sakhraamay cabay caqligiis waa zuulay qofkii oo waashay waalidii lafteediina waa ku zuulay iyo koyoga la midkaa ilaa nawma qaacidin mid fadhiya hurdadii mooyaane mumakinin kaasoo makansiiyey maqcadahu salkiisa min alardi dabadiisiibuu dhulka dhigay ilaa nooma qaacidin mid fadhiya hurdadii mooyaane mumakinin maqcadahu min alardi maqcadku waa dabada weeyaan badhidiisii dabadiisiina dhulka makansiiyeyoo dabadii dhulka si fiican u dhigay labadii badhyood buu dhulkii si fiican u dhigay dabeetna markaasuu saa ku gamaay oo uu seexday kaas waxay idhaahdeen waxaa dhici karta inay inuu waxa ka soo baxa u dareema ayaa dhici karta mar hadduu dabadii dhulka si fiican u dhigay oo mutarabac u fadhiistay oo sidaas uu ku gam-ay waxaa laga yaabaa haddii naqasku ka soo baxo in uu dareemo ayaa laga yaaba kaasa kasoo kaasa laga soo reebay halkan ahlucilmigu waxa ay sheegeen horta hurdadu waa jebinaysaa haddii qofku uu seexdo oo uu gam-o weysadiisa waa jabaysaa laakiin ninkii fadhiistay ee dabada dhulka si fiican u dhigay ee sidaasi ku gam-ay weysadiisi ma jabaysa mise ma jabayso waa la isku khilaafay madhabku waxa uu sheegayaa in ay weysadiisu waxa weeyaan qofkaasi weysadiisa inanay jabaynin ayaa uu tilmaamay qofkaa weysadiisa inana jabayn waana sida mashhuurka ee raajixa wey oo ilaa waxaa kale ee jiraa inuu weysada uu jebinayo imiksaa sheekhu inoo sheegay waa waa sida madhabka mashhuurkaa wey laakiin waxaa kale jira qowl kale oo laga soo wariyey imaamu shaafici raximah ullah oo hurdadu si kastaba ha loo seexdo dhulka dabada ha dhigo dhinaca dhulka ha dhigo siduu doona ha u seexda mar hadduu gam-aba weysadiisa way jabaysa kaasaana raajixa mar hadduu seexdaba weysadiisa way jabaysa xadiiska hadeerteen akhrina u daliilo wikaa sih alcaynaan dabada lingaxeedu waa labada indhood qofkii seexdaa ha weysaysta buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam sheekh la yidhaahdo abu cubayd oo culimmadii waaweynada horaa ayaa waxa uu yidhi kuntu uftii ana man naama jaalisan laa wuduu'a caleyh waxaan fatwoon jiray qofka isagoo fadhiyo seexda inaan weysaba lagu lahayn baan fatwoon jiray dadku waxaan kuhan jira qofkii seexda isagoo fadhiya fadhi ku gam-a weysadiisa may jebin hurdadaasi weysada may jebinin xataa kharaja ilaa janbi yowma aljumcati rajulun fanaam maalin jimcaabaa nin baa soo baxay deetna dhinacayga ayuu seexday buu yihi fa kharajat minhu riixun ninkii dhinacayga seexday ee fadhiistay waxaa kasoo baxday buui naqas baa kasoo baxay markii markaa dee uu toosay waxaan ku ihi faqultu lahu qum fatawada waxaan ku ihi orodoo kaco soo weysayso markaasuu wuxuu yui lam anam maan seexanba hadduu wuu seexday wuu arkaya isagu marka meeshu fadhiya welibana naqas baa kasoo baxay wuu maqlaya isagu n wuu soo jeedaa isagu kandha waa hurda si marka wuxu maan seexan faqultu bala mae waad seexatay baan ku ihi buui waad seexatay welibana waqad kharajat minka riixun welibana waxaa kaa soo baxay naqas oo weysadaada way jabtay fa jacala yaxlifu anahu maa kaana dalika minhu ninku wuxuu gudagaleeba inuu dhaarto inuun isagu waxaasi aanu shaqo ku lahayn wuxuu ku dhaaranaya inuuna seexanin oo aanu shaqo ku lahayn arrinkaa ninkan uu sheegay markaasaa wuxu markii dambe wuxuu yidhi bal minka kharaj aday kaa soo baxdaan waxbaygama soo bixin ya markaasu wuxu uhi fataraktu maa kuntu actaqidu fii nawmi ljaalis wixii markii horean ictiqaadsanaa waan ka tegay buui waxaan ogaaday qofka hadduu gam-aba siduu doonaba ha u seexdee inuun is ogeyn arrin xaqiiq u arkay markaa de indhaha u saaray marka waraacaytu halabat annowm deetana waxaan eegay uun waaan waxaan eegay uun hurdadu qofki martee ka xog badato hurdadii haddii qofkii ay u gam-o oo si wanaagsan u seexdo waa waxa weeyaan weysihiisa waa jabaysa marka iska ela farqi baa udhexeeya lulada qofku inuu yaro luloodo iyo inuu gam-o iyadoo luladu qofku waxba waa la socda xaanshashowga iyo sanqadha iyo waxa waa maqlaya laakiin hurdada hadduu socdo qalbigay daboolaysa wax dhacayaba warbu ma hayaba marka hurdadaas caynkaasoo kale qalbiga daboolaysa weysada waa jabinaysa iyado sidii doono ha u fadhiisto ahaalidu ka saddexaad waxa wey iltiqaau basharatay rajulin wamra'atin nin iyo gabadh jidhkood jidhkoodii oo kulma nin iyo gabadh jidhkoodii oo kulma kabiireyni oo waaweyn ajnabiyeyni oo ajnabi kale ah min hayri xaa-ilin wax udhexeeya inayna jirin horta waa nin iyo gabadh kow wuxuu ku sifeeyey kabiirayn inay yihiin qaar waaweyn maxaa ku baxay ciyaalka yar inan yar oo xad aan gaadhin dee loo hamoonayo iyo inankii muraahiq ah yun qaangaadhin be dee da-dii qaangaadh ku dhawaaday kuwaa ma ciyaalka yaryar iyagu waysada jebin maayaan laakiin kuwa waaweyne inanta hadday gaadho wayna qaangaadhin be haddii wakti loo hamoon karaba ay gaadho inankuna uu gaadho wakti waxa weeyaan isaguna saas oo kale qaangaadh uu ku dhawaado iyagu waa jebinayaan oo dee shahwad baa loo taaban karaaba xataa marka waa inay noqdaan kabiireyn ajnabiyeyn ajnabi markii hudhan waxaa ku baxaya hooyadii iyo walaashii iyo idadii iyo ayeydii iyo inantaadii kuwaas ayagu ajnabi kaamaha qofkuna kuwa hadduu taabto uma taabto shahwad uma taabto markaa taabashada jidhkooda istaabta kuwaas weysadii waxba yeeli maysa wey weysadii waxba yeeli mayso min hayri xaa-ilin wax udhexeeyaana ayna jirin culimadu waxay u daliishadeen qowluhu tacaala aw laamastumu nnisaa dumarka haddaad taabatiin qaarkood aw laamastumu nisa waxay ku fasireen jimaaci waa galmadii bay yidhahdeen marka nin iyo gabadh haddii jidhkoodu istaabto weysadoodu way jabaysaa haddii ay shahwad isku taabtaan haddii shahwad ay meesha ku jirto weysadii way jabaysaa laakiin haddii biduuni shahw waxaa dhici karta waktiyada qaarkii suuqayadoo laska marayo waa inaga aragno rag iyo dumarku wa isjeeraya gacantaadii iyo gacan ruux dumara isku dhacday weysadii ma jabaysaa sidaa sawaabka maya weysadii jabi mayso weysadii ku jabi mayso waxaana u daliila rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam haweeneydiisii caaisha radia allahu canha waa dhunkaday amaba dumarkiisa qaar ka mid a qabala imra'atan min nisaa'ihi uma kharaja ila asalaati walam yatawada waa dhunkaday dumarkiisii qaar ka mid a salaadii u baxay manaan u weysaysan sidoo kalena caaisha radia allahu canha waxa ay tidhi habeen baan rasuulka waayay furaashkii baan taabtay waan ka waayayba dabeetana markii dambe labadeeda gacmood waxay ku dhaceen labadiisa gomadood baabacooyinkooda baabacada lugta ayay gacanteeda taabatay isagoo oo sujuudsan wahuwa fi lmasjid masaajidka markaasoo ku jira wahumaa mansuubataan iyaguna ay taagan yihiin wahuwa yaquul allahuma inii acuudu biridaaka min sakhatik wa bimucaafaatika min cuquubatik isagoo ducada akhriyay marka gacanteedii waxay ku dhacday baabacadii lugaha haddii weysada jabayso ay ka jabin lahayd marka xadiiskaas wuxuu daliilu yahay weysada inayna ku jabaynin marka in si adilada laisku waafajiyo waxa ay noqonaysaa gabadh ajnabiya taabashadeedu haddii shahwad ay noqotana weysada waa jabaysaa haddii kale ma jabayso alraabicu ka afraad masu qubulil aadamiyi aadamiga xubintiisa taranka taabashadeeda weeyaan qublul aadamiy sheekhu aadami buu yidhi waxaa soo gudagelaya qubula nafsihi xubintiisa taranka hadduu taabto iyo qof kale xubintiisa taranka hadduu taabto waa isku mid weeyaan weysada waa ku jabaysaa idaa masa axadukum dakarahu wuxuu rasuulku yihi alay sla markuu midkiin xubintiisa taranka uu taabto falyatawada ha weysiisto marka xubintiisii baa la yidhi haddaad taabatid ka weysayso mid kale qofka qof kale xubintiisana maxaad maranaysa iyadaaba ka sixun weeyaan aw xalqati duburihi ama dabadiisa markaa wareegeeda uu taabto taabashada la taabanayo xubinta taranka iyo dabada oo la taabanaya waxaa lagu taabanaya bibaini bibatni araaxati baabacada a gacmaha baabacadooda ayaa lagu taabanaya aw butuuni asaabici ama farahan xaggoodan hore baa lagu taabanaya muxuu ku saarayaa in dhinacan lagu taabto taabashada xaggan lagu taabtaa waxa ay keenaysaa taladud bay keenaysaa dabeetana waay madan waxay madanna u tahay in wax ka soo baxaan taladudka yani gacanta marka kuwan kuwan lagu qabto waa macaansi wey xaggan laakiin waxba faa-iida ma keenayso marka hadda xaggan lagu taabto waxba jabin maysa buu leeyay xaggan laakiin waa ay jabinaysaa muxuu ahaa weysada waa ku jabaysaa haddaa lagu taabto horta masul qubulka halkaa inoo dhig inkastoo laisku khilaafsan yahay laakiin xalqatu dubur weysada waa waa jabinaya sida halkaa inoogu taalo waana madhabka jadiidka imaam shaafici madhabka qadiimkaa dabada taabashadeedu ma jebinayo waayo nasku wuxuu kusoo arooray keliya uun xubinta taranka ee kumu amanin dabada kumu imanin sidaa awgeed waxaa jebitaanku gaar ku ahaanaya uun xubinta taranka taabashadeedii dabada taabashadeedu weysada kuma jabayso maa yaxrumu cala lmuxdit qofkii bilaa weysada ahaa maxaa xaaraan ka ah man intaqada wuduuhu qofka weysadiisa ay jabto xaruma calayha arbacatu ashyaa afar shay baa xaaraan ka noqonay man intaqada wuduuhu qofka weysadiisu ay burtay xaruma calayha arbacatu ashyaa afar shay baa xaaraan ka ah asalaatu salaada waa ka xaaraan inuu tukada waa ka xaaraan waawaafu awaafkina waa ka xaaraan wamasu lmusxafi musxafka taabashadiisna waa ka xaaraan wa xamluhu qaaritaankiisna waa ka xaaraan qof bilaa weyse ah ya salaadii waa ka xaaraan inuu tukada wuxuu rasuulku yihi calayhi salatu salaam laa yaqbal llahu salaata axadikum ida axdaa xataa yatawada midkiin salaadiisa ilahay aqbali maayo markii weysadu ay ka jabto ilaa uu weysaysto wuxuu imaamu nawowi tilmaamay in muslimiintu arrinta ku ijmaaceen ajmaca almuslimiina calaa taxriimi salaati cala almuxdis qofkii bilaa weysada ahaa inay salaadii xaaraan ka tahay bay culimmadu ku ijmaaceen haddii uu tukadana salaadiisa asixi mayso hadduu og yahay inuu bilaaweyse yahay iyo hadduuna ogeyn labadaba waa isku mid weeyaan haddii uu tukado bilaaweyse ku tukado weysadi salaadiisaasi may asixin ama isagoo jaahilba ka oo aan garanaynin haddii markaa uu una garanaynin oo jaahil yahay ama uu is-ilowsan yahay oo dabeetna bilaaweyse uu ku tukado salaadiisi may asixin wax dembiina korkiisa ma saarno laakiin hadduu yahay caalima bilxada wuu og yahay inuu bilaaweyse yahay salaada inay xaaraan ka tahayna waa og yahay dabeetana waa tukaday ninkaasi dembi weyn buu ku dhacay macsiya laakiin ku gaaloobi maayo isagoo xalaashada mooyaane isagoo oo xalaashado yidhahdo bilaaweyse waa lagu tukan karaayo way bannaantay taasi isagoo caynkaa yidhahda mooyaane macsuum buu ku dhacay ku gaaloobi maayo lakin hadduu xalaashado ku gaaloobay marka waa waa khatar wey ka labaad waa aawaaf awaafka waa ka xaaraan rasulku wuxu uhi atawaafu bilbeyti salaatun faaqilu min alkalaam xadiidkaasina culamada qaar ka mid waxa ay yidhaahdeen waa mowquuf wuxuu ku taagan yahay saxaabi ibn cabaas xadiidka awaaf bilbeyt ma xadidkaas waa marfuuc xadiidka waxa weeya mowquufki waxa wey atawaafu xawla lbeyt mila salaa waa sida salaadoo kale markii awaafka aad samaynayseen waa sida salaadoo kale waxaa laydin ogolaaday uun inaad hadashiin faman takalama fiihi falaa yatakalamanna ilaa bikhayr xadiidkaasa yidha waa mowquuf wey lakinka hore waa marfuuc aawaafu bilbeyt salaatun waa salaad oo kale wey faaqilu min alkalaam hadalka iska yaraysta bimacnaa maadaama oo sida salaada uu yahay wixii salaada looga baahna o dhan baa loo baahan yahay maxaa loo baahan yahay ahaaradii baa loo baahan yahay satrulcawradii baa loo baahan yahay kuwaas o dhan baa loo baahan yahay wamasu musxafi kitaab qur-aanka taabashadiisa laa yamasuhu ila mutahharuun bilahay wa xamluhu iyo qaaritaankiisa wayaxrumu cala ljunubi kii janaabisna xaaraan waxaa kaa sitatu ashyaa lix shayba xaaraan ka ah asalaatu salaadiisna waa ka xaaraan waawaafu awaafkina waa ka xaaraan wamasu musxafi kitaab qur-aanka taabashadiisna waa ka xaaraan wa xamluhu qaaditaankiisana waa ka xaaraan inuu taabtaana waa xaaraan inuu qaadaana waa xaaraan walubthu fi lmasjidi masaajidkii ku nagaadaana waa xaaraan wa qira'atu lqur'aani qur-aanka aqrintiisana waa ka xaaraan kii jinaabaysnaana isna intaasa xaaraan ka noqotay marka inta hore kaa hore iskala mid yihiine waxa uu dheeryahay walubthu fi lmasjid masaajidkii lagu nagaado wuu soo meehan doonaa marka dooni masaajidkiinu ku nagaado iska fadhiisto soo dahaaro qaadan isagu way u fududahay inuu dahaaro qaato laakiin adilaad kusoo aroortay miy asixin oo daciif wey qira'at lqur'aan qur-aanka aqrintiisa kitaabka qur-aanka qaaditaankiisa taabashadiisa waa baab gaar isagu aqrintiisuna waa waa gaar qofkii oo kitaabkii aan taabanin ba akriyi kara in qur-aanka dushu ka hayaabay marka qira'at lqur-aanka ma aqriyaya iyadana ahlucilmiga isku khilaafeen waxay ku fiicantay in la yidhahdo waa karaahiya un ee xaaraan aan la gaarsiinin lan daliil adilada kusoo arortay o dhan soo xaaraan waxa weeyaan may asixin qur-aanka aqrintiisa waxa uu qaybsamayaa laba qaybood inuu qur-aankii aqrin uu qastiyo iyo inuu aayadaha qur-aanka qaar ka mida u akriyo isagoo ducaa ugala jeeda marka qur-aanka aqrin quraan qur-aanka aqrintiisii sidaa halkaa inagu yaalla waa xaaraan wey uma banaan laakiin markuu dikri ugala jeedo ama ducaa ugala jeedo iyadu way banaanaanaysaa ilaa aayado badan oo ducaa baa jira aayado badan oo dikriya baa jira subxana aladi sahara lanaa hada wama kunaa lahu muqriniin wa inaa ilaa rabbina lamunqalibuun waa aayad qur-aan waana dikri wey hadduu dikri ugala jeedo way u banaanaanaysaa hadduu ugala jeedo qur-aanna uma banaanaanaysa bay dhahdeen marka waxay ka soo saareen afar xaaladood marka di- marka qur-aanka aayadaha qur-aanka ee ducada iyo dikriga al akriyay haddii waxa weeyaan uu ugala jeedo qur-aan hadduu ugala jeedo waa ka xaaraan qofkii janaabaysnaa iminka waxaa ka mid a dee dikri marka lagala jeedo qul huwa allah iyo qul acuudu birabbi اlfalq iyo qul acuudu birabbi اnnaas waxaa la akriyaa xilligan oo kale marka waagu dilaaco iyo gabalku markuu dhaco mid walba saddex jeer baa la akriya aayadaha ugu dambeeya suurat lbaqara marka la seexanayo buu rasuulku akri jiray calayhi salaatu wasalaam habeenkii markuu seexanayo waa dikr marka qur-aanka aqrintiisa hadduu ugala jeedo qur-aanna waa- xaaladda markuu qur-aan ugala jeedo waa ka xaaraan hadduu dikri keliya ugala jeedana xaaraanka ma aha hadduu qur-aan iyo dikri labadaba ugala wada jeedana waa ka xaaraan hadduuna waxba ugala jeedinna xaaraanka ma aha imisan sheeg hadduu ugala jeedo qur-aan keliya u- qur-aan hadduu u qastiyo waa ka xaaraan hadduu dikri keliya ugala u qastiyana xaaraan kama aha dikri ducadeed aayadaha qur-aanka ducada haddii uu ugala jeedo qur-aan hadduu u qastiyo iyo dikri labadii oo wada socdana waa ka xaaraan hadduuna qur-aan unu qastiyin dikri iyo ducana unu qastiyin ee uu iska akhriyay uun xaaraan kama aha afartaa suura ka soo saareen laakiin isku soo ururiyo gebigeed waxaa tidhahdaa uun qur-aanka aqrintiisa ama dikri ha ahaado ha ugala jeedo ama duca ha ugala jeedo ama ha u qastiyo waxa weeyaan qur-aanka laftiisa aqrintiisa ha u qastiye waa laga wanaagsan yahay laakiin xaaraan kama aha saasa raajix qur-aanka dush ka akhriyo qofka janaabsan xaaraan kama aha qur-aanka waa siciid ibnu musiib taabicigii la odhan jiray markii la weydiiyey la yidhi ninka janaabsan qur-aanka ma akhriyaya alaysa fii jawfihi buu yidhi umuuna calooshiisaba ugu jirin qur-aanku soo kan xifdisan bay dusha ka hayaba halkan ugu jiraabeen ويحرم بالحيض حيض حرام waxa ku noqonaya 10 ashyaa toban shay xaraam ku noqonaya as-salaatu salaada xaraam ku noqonaysa horena soo sheegnay wat-tawaaf tawaafina xaraam ku noqonaya ومسول مصحف كتاب القرآن كتاب السنة حرام كنا قنية وحمله قارتان كيس واللبث في المسجد مساجد كنا كنا قاتنا حرام كنا قنية وقراءة القرآن القرآن كأقرنتي سنة حرام كنا قنية انت أصوحي لو ولاكتا كاجنا بسنبي لو ولاكتا محاول دير مركا لك والصوم صوم كبار ديرو صوم كنا وكحرام والطلاق طلاق كنا وكحرام ina soonta waa ka xaaraan waxa ay eh, maalmaha soonkii kaga tegey way qallayn doontaa laakiin maalmihii salaada qallayn mayso sida markaa xadiidka rasuulka alayh sala slam ku sugan xadiidu caaisha waalaaqu alaaqina markaasi waa xaaraano cabdillaahi bni cumar bn khataab radia allaahu canhuma gabadhiisa ayuu furay iyadoo xaaida oo dhiiggii caadada leh waqtigii rasuulka cumar baa rasuulka u tegay arrinkaasoo weydiiyey deeta rasuulku wuxuu ku uhi murhu falyuraajichaa waxaad fartaa inuu soo ceshado ha soo ceshada buuhi deetana ha ha daayay ilaa intay daahiroobayso marka waxaa xadiiskaasi laga qaadanaya inay xaaraan tahay in la furo dumarkii oo caada leh marka rasuulku wuxuu sheegay inay daahirowdo dabeetana ay xaydo dabeetana ay daahirowdo dabeetana hadduu doono uu haysto hadduu doono inuu iska furo fatilka alciddatu alatii amara allahu an tutalaqa laha annisaa taasi waa ciddadii rasuulku uu faray in dumarka lagu furo faطalliquuhuna lciddatihinna markuu ilaahay yihi subxana wa tacaala waa ciddadaasi ilaahay uuna faray waa iyadoo daahira in la furo oo xaydaan ahay marka xaydku waa ku xaaran wey waxaa kale dheer tahay walmuruuru fi lmasjidi masaajidka maritaankiisiina waa ka xaaraan in khaafat hadday ka baqato talwiisahu dhiiggii inuu gaadho talwiiska waxa weeyaan inuu dhiiggu ku da-o oo uu gaadho masaajidkii masa- albaabka ka soo gasho oo albaabka hadday ka baxayso haddii ay ka baqanayso inuu masaajidka dhiiggi uu ku da-o oo u gaadho inay dhex martaa waa ka xaaraan laakiin haddiinay ka baqanaynin oo waxa weeyaan ah, aamin laga yahay inuu dhiiggi masaajidkii gaadho oo dhex mari karta ka jinaabaysanna wuu dhex mari karaa masaajidkii gabadhii xaa-idada ahaydna waa dhex mari karta iyadu goorma laakiin weeyaan iyadu ina dhiig baa ka socdee waa inay aamin ka tahay inuuna masaajidkii gaadhin ina dhiig waa nijaas dhiigga xaydku waa nijaas weeyaan haddii laakiin ay ka baqanayso waa ka xaaraan inay dhex marta masaajidka in la dhex maro xukunkiisu horta waa maxay horta masaajidka dhexmaritaankiisu laba xaaladood baynu qaybina inuu qofku xaaja masaajidka hawl xaaja inuu dhex maray maalan biyihii oo xagga dambe yaalloo kale qofkaa jinaabaysanoo kale inuu biyaha xagga dambe rabo kasoo qaato in masaajidku dhex maro mooyaane mana suuro gelayso taasi waa mid iyo in masaajidkii laga dhigto dariiq iminka ka halkan maraya halku kasoo wareegi lahaa uu islado halkanaba kaaga dhaw halkan ka baxo halkaa ka bood in dariiq laga dhigtaa waa xaaraan iyadu ma banaana iyadu laakiin in xaajo loo dhex maro masaajidkii oo biyo xagga dambe yaalla iyo alaab agga dhinac kale kaa taala kasoo qaadatid iyadu dhib male taasi waana tan uu sheekhu leeyahay waa la yani muruurku waa u banaanaanay wlmuruuru fi lmasjidi naanfad haday ka baqan talwiisahu inuu gaarho walistimtaacu iyo istimtaacii ku raaxaysigii ma bimaa bayna surati warukbati oo ninka xaaskiisii caadada dhiigga caadada aleh waa ka xaaraan inuu la mucaamalodo laakiin waxaa xaaraan ka un jimaaci galmadunba xaaraan istimtaac bimaa bayna surati warukba inta udhexaysa xundhurta iyo jilka inta udhexaysa unba xaaraan kaa xilligaas xilligeed ya xilliga ay caadada leedahay wey dhiigga xaydka uu socdo waxaa xaaraan kaa xundhurta jilka inta udhexaysa inta jidhka inteeda kale oo dhan wuu taaban karaa xaaraanka maaha culimada qaarkood waxay idhahdeen sida imaamu nawowi oo kale raximahullah sida raajix waxa weeye waxa xaaraan ka ah keliya uun jimaaca galmadii unba xaaraan kaa inta kale way u bannaantay culimada qaarkoodna waa kala qaaday waxay yidhahdeen meesha saddex saddex qowl baa ku jira saddexda qowl mid waa kan imika aynu hayno waxaa xaaraan ka ah ninkii gabadhiisi markay caadada leedahay inta udhaxaysa jilibka iyo xundhurta kaas waa mid ka labaad waxa weeye waxa xaaraankaa keliya un jimaaca galmado keliya unba xaaraankaa wixii kaloo dhan waa u bannaanya bimaa bayna surati warukba istimtaac waa ku banaanaanaya ka saddexaadna wuxuu odhanaya ninka shahwadiisu ay daciifka tahay iyo ninka naftiisii hanan karaya way u banaantay istimtaaci waa u banaananay bimaa bayna surati warukba wixii surada iyo rukbada udhexeeya xundhurta iyo jilka inta udhexaysa hadduuna naftiisii xejin karaynin ama shahwadiisu ay qaalib tahay oo hadduu gabadhiiba u dhawaadaba laga yaaba inuu ku dhaco isaga inuu u dhawaadaba waa ka xaaraan uma banaano isaga yaa ninkaas uma banaan waayo wuxuu ku dhacayaa taabashadii waxay sabab noqonaysaa maxay inuu xaaraan ku dhaco xaaraantuna gabadhii oo caadale in loo galmoodo waa xaaraan wey kaasina waa fiican yihi ui markaa imaam ibn maxamed saddexdaa qol baa ku jira halkaan ku dayno wsala allahu wasalam wbaarak calaa muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin